Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa si xoogaa looga isticmaalaa dalagga loo yaqaano qaraha kaasoo laga soo iibgeeyo nawaaxiga magaalada iyada oo bulshada magaaladaasi ay u isticmaalaan siyaabo kala duwan. Ka ganacsiga miraha loo yaqaano qaraha ayaa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ay ka maareeyaan noloshooda isagoo u noqday fursad shaqo. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada dalagga qaraha ee magaalada Jowhar oo ka warbixinaya sida ay uga ganacsadaan dalaggaasi.
qarigiisana waa weyn yahay geedkiisana waxaa waaye in waxa waaye si fiican u tar faransiiska waa dhal badan yahay laakiin waxa waaye yar yar waaye balse hadda xilligan waxa waaye qaraha dhanba qabuug asu diida waa ma ma waaweynaa kariba oo unugu soomaal haddaana abuurka ma haysano waxa waa waddamadaasaan ka keennaa waddamakaasaan laga keena laakiin ortisaan ku qoran waxa waaye dowlad walba uu magac ingiriisaani u qorata ortiska waaye gaduudka ah gaduudka ortiska waa xilligaan aad u fiican yahay oo roob soo dhow yahay oo kuleylka oo dadka si fiican u qaada ogyahay oo dadki dadki waxa waaye xaafadaha iyo degmooyinka u wada qaataan qof walba gaariga yimaado meel aad ka rogsata ma leh laakiin xilliga hore qabow baa jira qabowga dadkana ma jeclo xilliga kuleylka u fiican inkastoo hadda keliyahan uu sifeeyo qoraa uu fiican yahay dadka magaalada gato waxaa kaloo jira dad iska danyaraha jiro oo kaloo suuqa sii gelsho kasii shaqaystaan siya aniga oo galabtii baase iska keeno dadkaas oo jeexo oo suuqa sii gelsho toban iyo labo toban aan lagu siiyaa ma qara dhebel oo hal doolara ma ka keeni karaanoo waa jeexjeexayaan marka qarahan tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay xilliga oraxeedka oo deerta uu ku fiican yahay maana xilliga xagaygaa waxa waaye jirridiisaa badan durkiisaa badan qaran hadda amaha ku gadowayno waxa waaye kala bar waxa waaye waxaa saameeyey cuncunaha saameeyey kalabar cuncunaha saameeyey inta kale laakiin oo qaraha laakiin oraxeedka soo baxayoo kale waxa waa qara nadiif waa halka yar halka weyn waa iswala wada midoo wax jirtaa ma leh oo caya marka wiig waxaa lagu siiyaa toban toban iyo labo adigaa nus doolara ugu badan halaha lagu siiya qaraha suuqa la gelso nus doolarkaa ugu badan maxaa waaye maalinka khamiista iyo jimcada maalinka